faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddin cabdi maxamed raadiyo cadaado dulsamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo doo maqlaysaan kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon laba sano kadib qaraxii soobe oo maanta laga xusayay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo war ka soo saaray dilkii guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellada dhexe ciidamada booliska magaalada dhuusamareeb oo toogasho ku dilay nin hubaysan uu isku dayay inuu galo saldhigga booliska degmada dhuusamareeb kulamo ka socda magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo sheegay inay xilka ka qaadayaan madaxweynaha maamulka puntland siciid deni intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu door korran warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goor dhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa afar iyo tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal warka subax waxaa soo saaray saaxiibka jila jaamac jila anigoo sharmaarkaana waan idinla socodsiin doonaa bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa toogasho ku dilay nin hubaysan oo xalay damca inuu galo saldhigga booliiska degmada dhuusamareeb wararka laga helaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in ciidamada ku sugan saldhigga booliska degmadaasi ay xalay toogteen nin hubaysan oo isku dayay inuu galo saldhigga booliska degmadaasi toogashada ninka hubaysan ayaa timid kadib markii uu isku dayey inuu gallo saldhiggaas yeeshee ay ku amreen inuu istaago ciidamada ilaalada saldhigga balse uu rasaas ku furay taasoo keentay inay toogtaan sidaa aynoo xaqiijiyeen ilo deegaanka toogashada ninka hubaysan ka hor ayaa wararku waxay sheegayaan in israsaaseyn daqiiqada socotay ay dhex martay isaga iyo ciidamada booliiska ee ku sugan saldhigga iyadoo ugu dambeynna ciidamadu ay toogteen ilaa hadda lama oga waxa uu ahaa shakhsiga hubaysan ee isku dayay inuu gallo saldhigga dhuusamareebe la toogtay waxaana saraakiil ka tirsan booliiska ay sheegeen in iska ras- in is- waa waxaa saraakiil ka tirsan booliisku ay sheegeen in israsaaseyn dhacday haysan khasaare dhankooda ka soo gaarin xaaladda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa saaka ah mid caadi ah waxaana socdo issocod waxaana issocodka dadka iyo ganacsiga kala duwan ee magaalada uu yahay mid caadi ah iyadoo ciidamaduna ay baaritaan ku hayaan shakhsigaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle waare ayaa ka hadlay dilkii xalay kooxaha hubaysan ay u geysteen magaalada jowhar gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga gobolka shabeellada dhexe kaas oo kooxo hubaysan ay bam ay ku tuureen gurigiisa ugu geeriyooday isaga iyo wiil uu dhalay war qoraal oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada hirshabelle ayaa lagu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle doctor maxamed cabdi waare oo ku hadlaya afka golayaasha iyo kan shacabka hirshabelle ayaa ka tacsiyanaya geerida allaha u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka shabeellada dhexe marxuun maxamuud sugaal cismaan iyo wiil uu dhalay oo xalay u geeriyooday bamgacmeed lagu weeraray hoygooda jowhar madaxweynaha ayaa tacsi tiiraanyale u diraya dhammaan shacabka hirshabelle ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay gudoomiye ku-xigeenkii amniga shabeellada dhexe marxuun maxamuud sugaal wuxuuna eebo ugu baryay inuu janatulfirdowse uu geeyo madaxweyne waare ayaa tilmaamay in marxuunka uu ahaa xubin muhiima oo ka baxday maamulka iyo shacabka hirshabelle islamarkaana uu hayay shaqo adag oo muhiim u ah nidaamka dowliga iyo xaqiijinta amniga madaxweynaha hirshabelle doctor maxamed cabdi waare ayaa faray hay-adaha ammaanka inay si dhoksaha badan ay u sameeyaan baaritaan dhaba oo la xidhiira weerarkaasi lagu dilay marxuun maxamuud sugaal sharcigana la hor keeno dadkii ka dambeeyey ugu dambeyn madaxweynaha hirshabelle doctor maxamed cabdi waare oo sii hadlaya ayaa guud ahaan shacabka hirshabelle kula dardaarmay inay muujiyaan feejignaan dheeraada meelna uga soo wada jeestaan al-shabaab islamarkaana ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka sidoo kalena iska hubiyaan cid kasta oo kusoo dhexdhoomanaysa siduu hadalka u dhigay laba sano kadib qaraxii soobe ayaa maanta waxaa laga xuseeyaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maanta oo kale afar iyo tobankii oktoobar sanadkii laba kun toban iyo toddobadii magaalada muqdisho gaar ahaana isgoyska soobe oo loo bixiyey afar iyo tobanka oktoobar waxaa ka dhacay qaraxii ugu weynaa ee soomaaliya ka dhaca waxaana haatan laga joogaa muddo laba sano ah qaraxa ayaa waxaa ku waxyeeloobay in ka badan kun qof iyadoo qaraxaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxaana dadka ugu badan ee wax ku noqday ay ahaayeen dad ganacsato ah oo isgoyskaasi ku lahaa iyo kuwa waddada marayay haddaba sanadkii labaad ayaa la dhigayaa xuska xasuusta qaraxii soobe iyadoo maamulka gobolka banaadir uu soo qabanqaabiyey xuska maalinta islamarkaana si weyn looga dareemayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxda dowladda iyo kuwa gobolka ayaa saaka ku howlan ka qaybgalka xuska afar iyo tobanka oktoobar oo ah maalin madow ama maalin madow u ah dadka soomaaliyeed dadweyne fara badan ayaa sidoo kale isu diyaarinaya saaka xuska qaraxii weynaa ee afar iyo tobanka oktoobar sanadkii hore maanta oo kale waa sanad waa sanadkii laba kun toban iyo toddobadii maanta oo kale ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana isgoyska soobe ammaanka guud ee magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey waxaana xiran maanta qaar ka mid a waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaan qaadaan bartaan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland ayaa warbaahinta xilli ay la hadlayeen waxay sheegeen inay wadaan mooshin ka dhana madaxweynaha maamulka puntland iyagoo sheegay in madaxweynuhu ku tallaabsaday tallaabo sharciga baalmarsan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe ayaa aada u dhaliilay siyaasadda uu ku shaqaynayo ama ku shaqaynayso xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni shirkooda ayaa waxa ay ku sheegeen in sagaalkii bilood uu xilka hayay uu qaaday ama uu qaaday ay dhammaantood ahaayeen tallaabooyinkii uu qaaday ay dhammaantood ahaayeen kuwa baalmarsan sababihii loo doortay islamarkaana uusan fulin ballanqaadyadii uu sameeyey xilligii lagu guda jiray doorashada mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka puntland oo u hadlay xildhibaanada ayaa sheegay in maamul goboleedyada ay ka mid tahay puntland ay diidan yihiin ku dhaqmidda nidaamka federaalka oo xilligan dalka ka jira waxa uu sheegay in maalmo ka hor ay deegaanada puntland tageen wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya hase yeeshee dhammaan go'aamadii ay ula yimaadeen ee ahaa xalinta khilaafka dowladda iyo puntland uu ka qaatay go-aan keligiisa oo aanuusan kala tashan xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka puntland ugu dambeyn waxay ku dhaliileen ka qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland waxayna ugu hanjameen inay kalsoonida kalaba laaban doonaan haddii uusan joojin tallaabooyinka uu qaadayo xildhibaanada puntland ayaa sidoo kale waxay sheegeen in baarlamaanku ay wax iska weydiin doonaan xilhaynta ama muddada xilhaynta ah ee madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan ayaa booqanaya dalka dariska la ah iiraan ra-iisul wasaare khan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dhexdhexaadi ama dhexdhexaadiye ka noqdo wadahadalla dhex mara iiraan iyo sacuudiga xilli ay shir jaraa'id ay si wada jira u qabteen magaalada tahraan madaxweynaha ruuxaani ayaa waxay sheegeen bakistan aysan doonayn inay aragto dagaal dhex mara iiraan iyo sacuudiga master khan ayaa isku dayay inuu dejiyo xiisadda gobolka gacanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey cirka isku sii shareereysay saraakiisha dalka bakistan ayaa waxay sheegeen inuu la kulmi doono hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullaahi cali khomeyni madaxweynaha xasan ruuxaani master khan ayaa sheegay in bishii aanu soo dhaafnay maraykanka uu ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo ama dhexdhexaadiyo ka noqdo khilaafka sacuudiga iyo iiraan waxaa sidoo kale master khan lagu wadaa inuu booqdo toddobaadyada soo socda dalkaasi sacuudiga dhegeystayaal war wixii dalka gudihiisa iyo dibaddiisa naga soo gaaray waa naga intaa warka anigoo sharmaarka ah idinla socodsiinay intaan warka aan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
ogaysiis waxaa la ogeysiinayaa dhammaan bulshada ku nool degmada cadaado iyo deegaanada kale ee hoos yimaada inna laga furay macadka barashada diinta islaamka iyo weliba xifdidiinta qur'aanka kariimka ah ee daarul qur-aan macadka waxa uu qaadanayaa ardayda laba qaybood oo kale ah kow ardayga hore usoo bartay qur-aanka kariimka ah isagoo lagu xifdisiinayo hal sano islamarkaasina oo ku baranayo tajwiid ahaan qaybta labaad oo ah ardayga cusub kaasi oo muddo laba sano ah lagu xifdiysiinayo qur-aanka kariimka ah iyo weliba tajwiidkiisa sidoo kale ardaydu waxay baranayaan intay macadkaay dhiganayaan maalmaha khamiista iyo jimcaha barashada shareecada islaamka nuucyadeeda kala duwan sida fiqiga axaadiista iyo culumta kale ee islaamka macadka waxaa si toosa hadda uga soconaya isdiiwaangelinta ardayda ee fadlan horey u gaar macadka daarul qur-aan waxa uu ku yaalaa degmada cadaado xaafadda galbeedka waxa uuna dhanka waqooyi ka saaran yahay suuqa taardo faahfaahin wixii intaasi dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada kale ah furo shan konton koob iyo toban konton furo lix sagaashan iyo saddex eber sagaal eber sagaal ama eber lix laba labo labaatan iyo labo labaatan iyo kow laba labo macadka barashada qur-aanka kariimka ee daarul qur-aan